dhegaysanaysaa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa si adag u jawaabtay bayaanadii isdaba joogga ay dhowaanahan ka soo baxaya beesha caalamka faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya is-horimaad kooban oo ciidamada dowladda ku dhex maray gobolka banaadir madaxweynaha galmudug ayaa ku guulaystay joojinta xiisad dagaal oo ka taagneyd degmada hodan ee gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir ayaa fariin u diray siyaasiyiinta colaadda ka dhex abuuraya caasimada dalka ee muqdisho beesha caalamka ayaa dadaal ugu jirto sidii mar kale isugu horkeeni lahayd madaxda dowladdii weliba hoggaanka maamulada dalka xildhibaanada qaar ayaa looga digay inay ka digtoonaadaan qallaasaha ay ka abuurayaan gudaha dalka beesha caalamka ayaa laga dalbaday inay joojiyaan hadallada wax u dhimaya madaxbannaanida soomaaliya ciidamada dowladda ayaa saaka dhadhaaq ciidan ka wada deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe golaha wakiilada somalilan ayaa soo dhoweeyey qaraarkii dhowaan ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa amar ku bixiyay in tillaabo laga qaado cid kasta oo dhibaato u geysanaysa shacabka isugu goysha degmooyinka maamulkaasi iyo askariga waa askariyadii minnesota dilka u geysatay wiilka madow oo xalay xabsiga laga sii daaya iyadoo weli halkaas ay ka socdaan dibadbaxyo colaada looga raadinayo qoyska wiilka la dilay waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyagii oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa si adag ugu jawaabtay bayaanadii isdaba joogga ah ee kasoo baxay beesha caalamka ayii u dambeeyey ayaa waxaa warar isdaba joog ah oo wax u dhimaya qarinimada soomaaliya lidna kuwa dowladda dhexe u hogaamiyey maxamed cabdulaahi farmaajo soo saareysay beesha caalamka iyadoo ka duuleysa muddokororsiga dhowaan loo sameeyay hay-adaha dowladda war qoraal ay soo saartay beesha caalamka waa war-saxaafadeedkan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa si adag loogu jawaabay qoraaladii kasoo yaray beesha caalamka looga hadlay go-aanka muddo kordhinta ah ee golaha shacabka ay dhowaan sameeyeen qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay beesha caalamka inay habaabiyeen sharciyada ay soo saareen golaha sharci dejiyaasha dalka baarlamaanka soomaaliya islamarkaana dowladda soomaaliya ay dadaal ku bixiso in la hirgeliyo heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo aada u dheera ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay awood u leeyihiin inay soo saaraan sharciyo gaar ee u qeexaya xeerka quseeya doorashooyinka heer federaal islamarkaana hadallada kasoo yaraya beesha caalamka ay hiirgelinayaan ururadu ay sheegeen sida lagu sheegay qoraalka kasoo baxay arrimaha dibad waa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya kooxay ku sheegtay argagixiso dowladda soomaaliya waxay si aada uga xumaatay in aragto hadallada bulshada ee qaar ka mid a saaxiibada caalamka iyo saaxiibada muddada dheer ay ku marin habaabinayeen sharciyadda ay soo saareen hay-adaha dowladda ee lagu ilaalinayo xuquuqda dimuqraadiyadda ee shacabka ay ku dooranayaan hogaankooda dadka soomaaliyeed waxay ka ooman yihiin ama u ooman yihiin fursad ay ku gutaan xaquuqdooda dimuqraadiyadeed iyo weliba adeegsadaan awoodda codkooda doorasho hogaamiyashadooda iyo weliba inkastoo maamulkani dadaal badan uu ku bixiyey himilada sebtembar ah toddobiiyo tobankii waa toddobiiyo tobankii sebtembar ee sanadka laba kun labaatan hogaamiyaasha siyaasadeed soomaaliya waxay isku raaceen in la joojiyo hanaanka loo qabto doorasho dadban taasi bedelkeeda sida ay dhammaantooda goobjoog u ahaayeenna dagaalkan ama sagaalkii bilood ee lasoo dhaafay laba ka mid a toddobaadyada saxiixayaasha heshiiska toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun labaatan oo kale hogaamiyaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo loo- looga kala arimiya kismaayo garowe iyagoo ku dhaqmaya cadaadis ba-an oo kaga imaanaya saameynta shisheeyaha waxayna isku dayeen inay akiyaan oo afduubaan hawsha iyagoo abuuraya dalab oo dhammaan lahayn iyo iyagoo baaqaya in la burburiyo hay-adaha dowladda ee qaranka qoraalka kasoo baxay arrimaha dibadda ayaa lagu sii yidhi khataraha kala dhan kara luminta horumarka la sameeyey ilaa hadda waxay ku kaliftay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya inay ka doodo codeeyda labayo tobanka abriil ee laba kun labaatan iyo kow si loo ilaaliyo hay-adda dalka ee go-aankan waxaa si ballaan u taageeraya daneeyaasha muhiimka ee siyaasadda dalka oo ay ku jiraan dowladda federaalka maamulka gobolka banaadir saddex ka mid a shanta dowlad goboleed oo xubnaha ka ah dowladda federaalka kuwaasoo kale ah hiirshabelle galmudug goolow waa maamulka koonfur galbeed soomaaliya sida ku cadda qodobka afartan iyo toddobaad ee dastuurka gumeel gaarka soomaaliya golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro sharci gaar ah oo qooxaya warka quseeya doorashooyinka federal sidaas darteed sharcigan uu saxay golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya labayo tobankii abriil sanadka laba kun labaatan iyo kow oo dhigaya in hal qof hal cod doorasho lagu hirgeliyo dalka ayaa meesha ka saaraysa qor- qorshe kastoo horey loogu gaaray oo uu ku jiro heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee sanadka laba kun labaatan asal ahaan sharcigan oo wuxuu dalka siinayaa fursad ay ku fulinayaan mid ka mid ah xulashooyinka ay soo jireen ay soo jeediyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee NIS oo n i e c lasoo gaabiyo oo ay horey u soo saareen dhowr fursadood oo la fulin karo oo ay jiraan ah qariirada lagu dhammaystirayo doorashooyinka tod- saddex iyo toban xubnood gudahood waa saddex iyo toban bilood gudahood inkastoo aanan maha- waa loo mahad ama ka mahad celinayno walaaca saaxiibadan iyo weliba saaxiibada beesha caalamka oo ayna ku aadan xasiloonida iyo weliba nabadgelyada soomaaliya haddana waxaa laga xumaado in markhaati laga noqdo ololeynta mabaadida dimuqraadiyadda oo ka koobnaanaysa taageerada himlooyinka dalka soomaaliyeed iyo inay ku dhaqmaan xuquuqda dimuqraadiyadda ugu dambeynna hadallada xanafta leh ee ku xiran iyo weliba hanjabadaha waxay ku dhimayeen madax bannaanida siyaasadeeda xuquuqda wax- madax bannaanida iyo weliba madax bannaan hay-adaha qaranka waxay keliya u adeegi doonaan dhiirigelinta urur ay ku sheegtay arrimaha dibadda argagixisa oo kuwa nabadiid ay ku sheegtay in soomaaliya ay ku sugan yihiin qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxa uu kusoo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyay beesha caalamka ay ka biyadiiday dowladda federaalk soomaaliya hoggaan ku haya maxaa cabdulaahi farmaajo muddo kordhin dhowaan ay sameeyeen golaha sharciyaasha dalkaana baarlamaanka federaalk soomaaliya wakhtigoodu dhamaaday iyagoo sheegay in ay kasoo horjeedaan muddo kororsi in loo sameeyo hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyagoo la saftay hogaanka maamulada iyo weliba midooda murashaxiinta siyaasiyiinta dadan waa siyaasiyiinta deedaana muddo kororsiga kuwaasoo doonaya tartamidda xilka madaxweynaha soomaaliya oo haatan ku fadhiyo maxaa cabdulaahi farmaajo beesha caalamka ayaa maalmihii u dambeeyay wada hadallo xanaf ah oo wax u dhimaya jiritaanka midnimada qarnimada soomaaliya kuwaas ay ku durayaan dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya uu hoggaan ku hayo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana beesha caalamka la sheegay inay aada uga xun tahay kana walaacsan tahay waa labayo tobanka abriil bishaana tilaabada ay qaadeen golaha sharci dejiyaasha dalka ahna baarlamaanka federaalk soomaaliya faahfaahinno dheeraada ayaa kasoo baxay iskoorimaad kooban oo ciidamada dowladda ku dhex maray gobolka banaadir dhinaca kalena maamul galmudug ayaa ku guuleystay xiisada waa ma- madaxweynaha galmudug ayaa ku guuleystay joojinta xiisad dagaaliga oo ka taagnay degmada hodan ee gobolka banaadir maamulka gobolka banaadirna waxay fariin u direen siyaasiyiinta colaadda ka dhex abuureysa caasimada dalka ee muqdisho iyadoo degmada hodan ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda la yidhaahdo shirkole oo uu u gudbay xalay taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir saadaq jon oo dhowaan xilka uga qaaday taliyaha booliska Sooma- soomaaliya ayaa waxaa ciidamo uu watay halkaasi ay ka sameeyeen gadood iyadoo iyaga isku dhac xoogan uu soo kala dhexgalay iyaga iyo ciidamadii dowladda federaalk soomaaliya ciidamada saddeq john ilaalada gaarka u ahaa iyo waxaa la sheegay inuu iskoorimaad kooban dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyagoo ciidamada dowladda Som- soomaaliya doonayay siday xogta ku heshay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho inay gacanta ku dhigaan taliyihii hore ee booliska soomaaliya oo abaabul dagaal ka wada caasimada muqdisho siiba degmada hodan ee gobolka banaadir xaafadda shirka leh waqtiga kadib waxaa kulan deg deg ah yeeshay hogaamiyaha maamulka galmudug weliba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyagoo ka anisanaya qaabkii lisaga joojin lahaa colaadda ka taagan degmada hodan ee gobolka banaadir xilliga hogaamiyaha maamulka galmudug uu sh- dhabarka u ritay in uu joojiyay xiisadii dagaaleed ee ka taagnay degmada hodan ee gobolka banaadir waxuuna sheegay waxaana la sheegay in uu ka dambeeyey madaxweyne axmed cabdikaari qorqorka maamula galmudug inuu ka dambeeyey joojinta xiisada xilaadeed ee ka taagnay degmada hodan ee gobolka banaadir dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali yare oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaa ugu horeyn sheegay inay xaalada ammaan ee magaalada muqdisho aada u degan tahay iyadoo maalimiyoodii iyadoo saacdii u dambeeyey dhaceen qalaasi yar oo ay ka dhacaburantay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya waxuu mahad celiyey hogaamiye axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug oo uu sheegay in uu joojiyey xiisad yar oo ka taagneyd degmada hodan ee gobolka banaadir xaafadda shirka leh walaalayaal sidaa ka warqabtaan saacadihii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadal hayay oo ay aad u buunbuuninayeen kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye hadallo been iyo warxumo tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka waxaan u caddaynaynaa dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba hala ekaatee laamaha amnigu waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortegi lahaayeen iskuday kasta oo la isku dayo in lagu caraqaladeeyo ammaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada muqdisho waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor oo uu caqli celiyey dhallinyaradii la doonayay in looga faa'iidaysto in dhiigooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyey aqaladooda waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu caqli celiyo siyaasiyiinta maanka ku haya sidii ay fursad uga qaadan lahaayeen in colaad iyo dagaal sokeeye laga abaabulo magaalada muqdisho tol beelay iyo colaad waa midda halkan tobannaan sano waddankeena dib u dhigtay sidaas daraaddeed waxaan uga caqli celinaynaa walaayaasheen walaalaheen in aanay marnaba amniga siyaasadayn waayo amnigu waa mid dan u ah cid kasta waa dhaqan lagu yaqaano al-shabaab iyo argagixisada in ilmaha la fogeysto ilmo soomaaliyeed ee kalena lagu guwaabiyey inay colaad galaan
dhinaca kale caliyare oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda gobolka banaadir oo hadalkiis sii watay ayaa waxaa uu mahadceliyey ciidamada dowladda oo sheegay in wakhti kasta u taagan yihiin siday u dafaaci lahaayeen jiritaanka iyo midnimada soomaaliya isagoo sheegay in habeen iyo maalin ciidamada digdow ah ay ugu jiraan heegan siday u difaaci lahaayeen shacabkooda ay weliba u dhaarteen dalkooda iyo diintooda wuxuuna fariin adag u diray xildhibaano iyo weliba siyaasiyiin qaar oo calaada ka abuuraya gobolka banaadir
laamaha amniga ee dalka waxaan uga mahad celinaynaa sida ay goor iyo ayaan ugu taagan yihiin in ay hubiyaan in dadka ku nool gobolka banaadir ay nabad ku seexdaan kuna soo kacaan xilliga hadda aan idinla hadlayno oo ah shantii oo shan daqiiqo dhiman shantii saqda dhexe oo shan daqiiqo dhiman waxay laamaha amnigu u taagan yihiin sidii midkii uu seexdana uu nabad ugu soo kicin lahaa kan suxuranayna uu nabad ugu seexan lahaa waxaan anuu fursaddan ka faa'iidaysanaya ugu baaqaya dadka soomaaliyeed ee dalka jooga iyo inta dibadda ku maqan intaba in qayb laga noqdo sidii amniga aan uga wada shaqayn lahayn sababtoo amnigu waa mid faa'iido u ah cid kasta waana mid ka mid ah arkaanta islaamka innagoo hadda ku jirna bishii cibaadada ee ramadaanka ugu dambayn walaalayaal sida aad ka warqabtaanba dalkan gaar ahaan magaaladan hadda aan joogno ee muqdisho gobolka banaadir waxay muddo soddon sano ah ku soo jirtay colaad faragelin shisheeye faqri iyo cudurro intaa oo dhan waxay noo soo dhex marayeen amni darro taasoo mararka qaarkood ama inteeda badanba nooga imaanaysay faragelin shisheeye waxaan annaga uga mahad celinaynaa wada shaqaynta dadka soomaaliyeed waxaan halkan ka waaninaynaa cid kasta oo isku dayda ku fakeraysa lasoo dhex maro dana siyaasadeed ka aragta inay amniga gobolka banaadir calaqaladayso arrintaas waa ka waaninaynaa waxaan leenahay colaad iyo dhiig daata iyo dagaal waxa waaye aragnimo noogu filan soddonkii sano aan soo marnay waxaan idin ka waaninaynaa inaad arrintaas ka ka waantoodaan ciddii ka waantoobi weysa oo caqli celinta dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo dheergaradka soomaaliyeed u dhagraaricin weysa waxay wajihi doontaa sharciga dhammaanteen ayay dan nagu jirtaa inaan wada ilaashanno waardiye ka noqonno nidaamka dowladnimada waxaana looga baahan yahay inaan nidaamkaas dowladnimada ilaashanno isku ilaalinno ku fara adayno
hadalka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda gobolka banaadir ayaa kusoo aadayay iyadoo xalay walwal cabsi badan ku beertay shacabku sugan degmada hodan ee gobolka banaadir iyagoo ka cabsi qabay in iskulimaadka u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwada dowladda soomaaliya iyo kuwa ilaaladu ah uu aad waa kuwa ilaaladu ah taliyihii hore ee booliska gobolka banaadir sadex john oo dagaal xoogan ku dhex maro een degmada hodan ee gobolka banaadir xaafada shiirkale iyagoona la sheegayo warar hoose mishin beeleysa sheegaya in qaar ka mid ah dadka danyarta ee ku sugna xaafadaasi ay xalay qax ka bilaabeen xaafadaasi iyagoo ka cabsi qabay in halkaasi dagaalo ka dhaco beesha caalamka ayaa dadaal ugu jirta sidii mar kale isku warkeeni lahayd madaxda dowladda federaalk iyo hogaanka maamulada dalka madaxda maamulada waa madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey shir uga soconayay teendhada afisyoon ee magaalada muqdisho waxaa horey ugu dambeyn kusoo dhamaaday fashil iyadoo ay siyaasiyiinta qaar mar horeba ay qabeen in fashil uu ku dhammaan karo shirkaasi waxaana lagu eedeeyey shirka fashilkiisa maxamed cabdulaahi farmaajo halka siyaasiyiinta qaar ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland oo ku socdo aragtiya loogu soo dhiibay dalalka imaaraadka iyo kenya hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa waxay diideen dalab kasta uga yimaada maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku aadan qaabka loo wajahayo arrimaha diilad oo doorashooyinka dalkii weliba qaabka loo wajahayo hirgelinta hanaaga doorasho ee dalka oo khilaaf xoogan ka taagan yahay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana laga biyadiiday qalab dalab walba uu wado ee ku aadan hirgelinta hanaanka doorasho ee dalka beesha caalamka ayaa waday maalmihi ugu dambeeyey dadaaladii isugu soo dhaweyneyso madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalka iyadoo hogaamiyaasha jubbaland iyo puntlandna ku cadaadinaysa in markale dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho ee caasimada waa dalka si ay kulan ugu qaataan madaxda dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayay sheegtay ayaa lagu amray in uu furo shira mar kale laisugu yimaado madaxda dowladda federaalk maamulada dalka si loogu hire- si loogu heshiiyo hogaanka maamulada waa shir loogu heshiiyo hirgelinta hanaanka doorashada dalka iyo qaabka loo wajihi lahaa arrimaha doorashooyinka dalka maxaa cabdulaahi farmaajo iyo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa isku aragtiba shan heshiis waa shan shir oo ay qaateen oo in ka badan ay ku heshiin waay iyadoo shirarkii u dambeeyey kusoo fashilmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka dalka galmudug iyadoo shirkii u dambeeyey haatan uu ku fashilmay caasimada dalka ee muqdisho waxaana beesha caalamka ay ka walaacsan yihiin labayo tobanka abriil sanadkan waxay ku kaceen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya taasoo hay-adaha dowladda ugu dareen mudukororsi gaaraya laba sano iyadoo ay ca- ka cabsi qabaan in dalka mar kale oo dagaal ka qarxo midooda musharixiinta dalka ayaa dhankoodana hanjabaad u diray madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo hogaamiye maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ay ku sheegeen inuu dalkan ka wado khalalaaso amniga xildhibaanada qaar ayaa looga digay inay ka digtoonaadaan qalaasaha ay ka dhex abuurayaan dalka iyadoo xalay muqdisho laga cabsi qabay in dagaal kooban uu ku dhex maro ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba kuwa ilaalu ah taliya hore booliska gobolka banaadir saadiq jon ayaa waxaa xildhibaanada kale xildhibaano odowaa iyo weliba xildhibaanamaha salaad oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa barawda internetka waxay isku wadaarsanayeen hadallo ay ciidamada isku horfadhiya kicin kara kuwaasoo u horseedi kara in dagaalkoodu ka bilowdo waxay siyaasiyiinta waa xildhibaanada si saameynta ku leh baraha bulshada ayaa looga digay inay joojiyaan qoraalada ay xanafta leh ay soo saarayaan abrahooda internet kuwaas ay ku dhagdhayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dhowaanahan ayay labada xildhibaan odowaa iyo weliba maasalaad oo kamid ah xildhibaanada mucaaradka maasalaad ayaa kamid ah shan iyo tobankii xildhibaan ee laga joojiyey shan fadhi oo ka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana lagu eedeeyey in ay wadaan qalalaaso ay iskaga horkeenayaan ama ay ku caburinayaan ah, ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyagoo u horseedaya in ay ah, doonayaan in ay la saftaan ah, kooxaha doonaya in ay dumiyaan qaranimada iyo weliba midnimada soomaaliya waxaana looga digay in ay joojiyaan ah, kana digtoonaadaan qaabka loo wajahayo iyo qaabka ay u wajahayaan aaladda internetka ay ku adeegsanayaan inta badan hadalla xanaf iyo weliba kuwa kicin kara ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo sheegay inay ku dhagrayaan wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan ka hor hadlayay golaha sharcidayaasha dalka ayaa waxauu sheegay in xildhibaanada qaar ay joojiyaan qaabka ay ula dhaqmayaan ciidamada dowladda iyagoo ciidamada dowladda kusoo ku matalaya maleeshiya ka tirsan rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab waxauna la sheegay in xildhibaanada qaar aysan dooneyn inaa dalkan horumar gaar golaha wakiilada somalilan ayaa soo dhaweeyay qaraar dhowaan ay ansixiyeen baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxay dhowaan ansixiyeen muddo kororsi loo sameeyay hay-adaha dowladda oo laba sano gaaraya midooda murashaxiinta dalka iwaan qaltaay ee kursiga ugu sareeya dalka siyaasiyiinta mucaaradka xildhibaano qaar ayaa waxay uga soo horjeesteen muddo kordhinta loo sameeyay hay-adaha dowladda uu ka mid yahay maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan nacna oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federal waa xildhibaanada golaha wakiilada maamulka somalilan oo la hadlay idaacadda simba ayaa muqdisho ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan qaraarkii dhawaan ay ansixiyeen baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku aadaana laba s- muddo kordhinta labada sano wuxuuna rajeeyey in ka maamul ahaan ay rajo wanaagsan ka muujinayaan laba sano oo maxamed cabdulaahi loo farmaajo loogu danay inay madax banaani hesho maamulka somalilan oo xildhibaanka
soo dhaweynaa xildhibaanaha suudeed degdeg wax degdegsi eh ayay diideen waanu soo dhaweynaa wadanku inuu inuu dagaalkiisa qeexano doorino insha allah bilahi karim labada sano doodeed bay doorasho wanaagsan allahayna gaarsiiya qasan doonaan waanu ku raacsannahay waanu ku raacsanaaday qaska qaska waxa wayadee niman madaxweyneyaal ahaayo beriyo soo maray way niman jira ajanabigeena waxba kala garan maayaan laakiin nimankii madaxweyneyaasha ahaa ee wadanka soo maray ee annaku aan ictiraafanu ka weynay waxaa ka weynay ayaa wadanka qasaaya insha allah bismillahi kariim madaxweynahan iminka joogaa ma- maalmaha u dambaysa ayuuna ictiraafi doonaa ee ilahi ka barya
waxa uu sheegay in dhibaatada soomaaliya hareysay iyo in doorashooyinka khilaafka uu ka taagan yahay dhibka soomaaliya haysta inay ka dambeeyaan madaxweyneyaal holey oo soo maray dalka oo kamid yahay shariif sheekh axmed iyo weliba xasan sheekh maxamuud oo dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay inay ka degi laada siyaasadda soomaaliya guud ahaan xasan sheekh maxamuud oo dhowaan warbaahinta la hadleeyay ayaa waxa uu digniino u diray taliyaha ciidanka xooga dalka iyo weliba qaar ka mid a saraakiisha ciidanka isagoona ku amray inay ka digtoonaadaan waa hog ay la doonayaan villa soomaaliya inay ku dhex riddo kaasoo wuxuu dhimi kara jiritaanka iyo midnimada soomaaliya iyagana sharaftooda meel uga dhici kara waxaana hogaamiyaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed ay golaha wakiilada somalilan ku eedeynayaan inay ku dambe inay ka dambeeyaan midnimada iyo qarannimada soomaaliya iyo weliba fashilada kusoo dhammaadaya shirarka iyo maalmihii u dambeeyey ka soconayay caasimada dalka ee muqdisho guud ahaan dhegeystayaal anaga intaa war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigo anas maxamed soomna maxamed qalfa farsameyn ciid warka igu sheegay dib wuxuu uga dalcan karaan simbin iyo isa nabadgelyo
baafin aabbo shariif axmed wuxuu baafinayaa ifraax shariif axmed oo kasoo luntay degmadooda jir agaarka korontada da-deedu waa toban jir midabkeedu waa madow cid allaala cidii aragta waxaa si naxariisa looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan telefoon lambar eber lix xal lix laatii shan afartii sideed konton saddex ama eber lix xal shan lixdii sideed eber afar saashi kow ama idaacadda simba inaga ayaa xiriirin doona insha allah
wargelin dhammaan dhegaystayaasha ku xihan idaacadda simba waxaa lagu wargelinayaa in idaacadda ay bisha barakaysan ee ramadaan ay qaban doonto tartankii shakhsi shakhsi tartanka waxaa taabagelinaya isbitaalka deegaan voluntery hosbital waxaana la abaalmarin doonaa tartamayaasha koowaad labaad iyo saddexaad si aad ugu qayb geshi tartanka iska soo diiwaangeli xarunta idaacadda simba oo ku taala gudaha suuqa bakaalaha ama nagala soo xiriir eberle xal shan afartan iyo shan sagaashan iyo sideed soddon fiiro gaar ah tirada la qaadanayo waa mid xadidan wargelin dhammaan dhegaystayaasha ku xihan idaacadda simba waxaa lagu wargelinayaa in idaacadda ay bisha barakaysan ee ramadaan ay qaban doonto tartankii shakhsi shakhsi tartanka waxaa taabagelinaya isbitaalka deegaan voluntery hosbital waxaana la abaalmarin doonaa tartamayaasha koowaad labaad iyo saddexaad si aad ugu qayb geshi tartanka iska soo diiwaangeli xarunta idaacadda simba oo ku taala gudaha suuqa bakaalaha ama nagala soo xiriir eberle xal shan afartan iyo shan sagaashan iyo sideed soddon fiiro gaar ah tirada la qaadanayo waa mid xadidan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow